بsm illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilah wالsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeennii sagaal iyo toddobaatanaad ee kitaabkii alraxiiq اlmakhtuum baycat اlcaqaba athaaniya baycadii ama heshiiskii ka dhacay jamrat alcaqaba alkubraa buu ka dhacay ee labaad baycat alcaqabat aluulaa waan soo aragnay waxaa lala galay labiyo toban nin ayaa lala galay beycada lala galayna waxaa loo yiqiinay baycat nisaa ow baycat lislaam middan labaadna waxaa lala galay saddex iyo toddobaatan nin iyo laba dumar ah shan iyo toddobaatankaa qof bay ahaayeen oo madaxdii madiine ee waaweynaa ay ku jiraan qaarkood beycada lala galayna waxaa la yidhaahdaa beycatul camal waxayna ka kooban tahay ilaa shan qodob ayay ka kooban tahay waan arki doonaa fii mowsimi alxaji xilligii xajka fi sanati athaalitha thaalitati cashara sanadkii saddex iyo tobnaad oo minunubuwati nabinimada oo ku aadan bisha la yidhaahdo yuuniyo ama juun bisha lixaad sanata sitomiya itnain wa cishriin milaadiya sanadku markuu ahaa lix boqol iyo labaiyo labaatan dhalashadii nabi ciise yaa xadara waxaa yimid ama soo xaadiray liadaa'i manaasiki alxaji xajka acmaashiisa si ay u gutaan bidcun wa sabcuuna nafsan dhowr iyo toddobaatan qof oo min almuslimiina muslimiinta ka mid a oo min ahli yathriba magaalada madiina dadkeeda ah jaa-uu way yimideen dimna xujaaji qowmihim tolkood ama reerahoodii xujaajtii ka imanayay ayay ka mid ahaayeen gooni umaysan soconine iyaga ayay ku dhex jireen wey dimnigu waxa weeye iyaga ayay ku dhex jireen oo kamaysan socnayn kuwaasoo minal mushrikiina ee mushrikiinta ahaa maxaa jira sidaan marar badan soo aragnay carabtu way soo xajin jireen markay mushrikiinta ahaayeen xilliga xajkaa la iman jiray xajkaa la gudan jiray wuxuu ka mid ahaa waxyaabaha kasii harhsanaa diintii islaamka ay ka dhaxaleen ama ay ka soo gaadheen nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil waqad tasaa'ala waxay isweydiiyeen haa-ulaa'i almuslimuuna kuwan muslimiintii waxay isweydiiyeen fiimaa beynahum dhexdooda ayaa waxay iska weydiiyeen wahum iyaga oo weli lam yazaaluu fii yathrib aan magaalada yathrib weli kasoo anbabixin oon ka zuulin oo ku sugan weli magaalada yathrib iyaga oo ku sugan ayaa waxay isweydiiyeen ow amase kaanuu waxay ahaayeen fi dariiqi waddada ama markii ay waddada soo hayeen oo intay intay kasoo baxeen yathrib ayna soo gaadhin weli maka ama intiiba magaalada yathrib ay ku sugnaayeen bay waxay isweydiiyeen iyaga dhexdooda xataa mataa ilaa mataa ilaa goorma yaa natruku ku fiirsanaynaa oon ka tegaynaa natruku aan ka tegaynaa oon ku fiirsanaynaa rasuulallaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam yatuufu inuu ku wareego uun oo wayudradu la caydhsado fii jibaali makkata maka buuraheeda in lagu caydhsado halkaa uun uu halkaa uun meeraysto wayakhaafu uu cabsadana uu cabsina uu ku nool yahay ilaa goorma ayaan arrintaa fiirsanaynaa falamaa markii qadimuu makkata maka ay yimaadeen ay soo galeen jarad waxaa dhex martay beynahum iyaga nimanka muslimiinta ahee magaalada madiine ka yimid iyo wa beyna nebiyi nabiga dhexdiisa waxaa dhex martay itisaalaatun xidhiidh siriyatun oo qarsoodi ah xidhiidhkaasoo addad markii dambe keentay ama horseeday ama dhaxal siisay ila itifaaqi alfariiqeyni labada dhinac inay ku heshiiyaan dhinacii mu'miniintii madiine ka yimid iyo dhinacii nabiga sala allahu caleyhi wasalam inay ku heshiiyaan maxay ku heshiiyeen calaa an yajtamicuu inay shiraan oo isu yimaadiin calaa an yajtamicuu inay isu yimaadiin oo ay shiraan shir baa la yidhaha marka la isu yimaadee arrin muhiim a laga hadlaye fii awsati ayaami tashriiqi maalmaha nuurka ama maalmaha hilbawaradhka waa waxaa weyaan waa koob iyo tobanka labiyo tobanka iyo saddex iyo tobanka saddexdaa maalmood oo maalinta ciidda ka dambeysa yaa waxaa loo yaqaanaa ayaamu tashriiq maalinteeda dhexe yacni maalinta labiyo tobnaad ayay ballameen waxayna ku ballameen fi shicbi goshi gol waxaa la yidhaha meel laba yar ha buurood u dhaxaysa oo laba buurood u dhaxayso oo laakiin aan dhulka la sinayn laba meel buurood u dhaxayso oo laakiin meeshaas dhexdii ah ay dhulka la siman tahay karin baa la yidhaahdaa karin baa la yidhaahdaa laakiin haddii aynan dhulka la sinayn ay soo yar hakacsan tahay oo labada buurood uni dhexdooda meel deri oo saas ay leedahayna gol baa la yidhahaa gol fi shicbi goshi ayay kula ballameen alladii goshaasoo cinda alcaqaba caqaba agteeda ah xayu meesha aljamratu aluulaa jamrada koobaad ama jamratu alcaqiba alkubraa ay ku taallo oo min minan meesha minan la yidhaahda saasay ku heshiiyeen waxaa kaloo ay ku heshiiyeen marka waxaa la xadiday waqtiga waa la xadiday waqtigii waa la xadiday marka meel lagu ballamayo waa in waqtiga la sheego oo waqtigaa la wada dhowro meesha makaanka lagu shirayana waa la xadiday oo waqtigu waa labiyo tobnaadka oo goor habeena ah meesha lagu balaya ballamayaana waa meel gol ah oo u dhaxaysa oo ku taalla jamrat alcaqibatu aluulaa jamrat alcaqiba aw jamrat aljamratu aluulaa ay ku taallo agteeda oo min mino ah minana meeshu ay mino tahay wa an yatima alijtimaacu kulanku ama shirku waa inuu dhaco fii siriyatin si qarsoodi a taamatin oo buuxda oo dhammaystiran fii dalaami alleyli habeenka mugdigiisana lagu dhuunto ama laysku qariyo walnatrug ballaanu dhaafno axada qaadati al ansaari ansaarta hogaamiyaasheeda mid ka mid ah yasifu ha inooga sheekeeyo lana innaga hadal ijtimaaca kulankaas ama fadhigaas ama shirkaas adtaariikhi ee taariikhda galay aladii shirkaasoo xawala beddelay oo leexiyey majra al ayaami maalmuhu waddadii ay ku socdeen ee qaladanayd ayuu beddelay oo waddadii saxda ahayd oo dariiqillaahi almustaqiim ayay ku rideen ayay ku riday kulankaasaa ku riday majra al ayaami maalmaha waddadii ahayeen iyo meeshay u socdeen fii siraaci alwathaniyati walislaam oo ku saabsanaa loolanka ama lagdanka ka dhexeeyey wathaniyada in aan waxaan allahayn la caabudo iyo islaamka ay lagdamayeen yaquulu wuxuu leeyahay kacab ibnu maalik alansaari oo sheekada wariyey oo dadkii goobjoogayaasha ka mid ahaa goobjoogayaashii beycadaas taariikhda gashay ee sharafta badan ilaahay uu sharaftaa siiyey baa wuxuu yidhi kharajnaa waan soo baxnay ila alxaji xajka ayaanu u soo baxnay wa waacadnaa waxaanu kula ballannay rasuul allaahi rasuulka ilaahay waxaan kula ballannay sala allahu calayhi wasalama bilcaqaba haarta caqaba la yidhaahdo gol agteeda ayaan kula ballannay caqabatul yaa aljamratu alcaqabatu alkubraa waaye ama aljamratu aluulaa labadana waa la yidhaahda min min awsati ayaami tashriiqi maalmaha hilbawaradhka ama maalmaha nuurka maalinteeda dhexe waa labiyo tobnaadka falamaa markii faraqnaa aan dhammaynay oo aan ka faraxalanay oo aan dhammaystirnay min alxaji xajkii ama xajkii soo dhammaysanay oo wakaanad ay ahaatay alleylatu habeenkii allatii habeenkaasoo waacadnaa aanu la ballanay rasuulallaahi rasuulka ilaahi aan la ballanay sala allahu calayhi wasalama lahaa habeenka aan kula ballanay wa macanaa uu nala jiro cabdullaahi bnu camr bnu xaraam oo abu jaabir ibnu cabdilaahi uu nala jiro kaasoo ah sayidun sayid nin madax ah oo min saadaatina madaxdayada ka mid ah wa shariifun nin sharaf leh oo min ashraafinaa dadkayaga sharaftale ka mid ah akhadnaahu macanaa ninkaa horay ayaanu u soo wadanay wa kunnaa waxaanu ahayn naktumu kuwa ka qariya man macanaa man dadkii macanaa aanu wada soconnay oo min qowminaa annaga reerkayaga ah dadkaanu isku reerka ahayn ee aanu wada soconayno safarka wada soconayno soo wada xajanayna arinteeda waan ka qarsanaynay waa inta aan muslimiintahan kuwaan ahayn oo minal mushrikiina ah kuwii reerkayaga ahaa oo minal mushrikiina mushrikiinta ahaa amrana arintayadoo dhan waan ka qarsanaynay oo ah inaan nabiga la ballansannahay waxaa dhan waan ka qarsanayn laakiin isaga ee ninka la yidhaahdo cabdulaahi bni camr ibni xaraam oo abu jaabirah inkastoo mushrig ahaa haddana arinta waanu u sheegnay maxaa jira rajo waxay ka qabeen inuu soo islaamayo fa kallamnaahu waanu la hadalay cabdulaahi bni camr ibni xaraam baan la hadalnay waqulnaa waxaanu ku nidhi lahu isaga yaa abaa jaabir abaa jaabirow innaka adigu dhab ahaantii sayidun waxaad tahay nin madax ah oo min saadaatina madaxdayada ka mid a wa shariifun nin ilaahay sharaf uu siiyey baa tahay min ashraafina dadka iyaga sharaftala ka mid a wa innaa annagu narqabu bika waxaan kula nacaynaa narqabu bika iyo canka haddaad maqasho waxaan kula nacaynaa camaa anta calayhi waxa aad ku sugan tahay amaa camaa wixii anta adiguba fiihi aad ku sugan tahay oo gaalnimada ah ayaan waxaan kaaga baqaynaa an takuuna inaad noqoto xadaban xaabo linnaari naarta jahanamo inaad xaabo u noqoto qadan berri marka la dhintay aakhire la gaadho uma markaa kadib dacownaahu waxaanu ugu yeedhnay ilal islaami islaamka ayaan ugu yeedhnay wa akhbarnaahu waxaanu u sheegnay bimiicaadi rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam ballanta aanu rasuulka ilaahay la leenahayna waanu u sheegnay iyaana annaga aanu la ballannay alcaqaba meesha jamratalcaqaba layidhaahna aanu kula ballannay agteedana waan u sheegnay qaala wuxuu yidhi kacab ibni maalik fa aslama wuu islaamay ninkii ahaa cabdulaahi bni camr ibni xaraam oo abu jaabir wuu islaamay wa shahida macanaa wa shahida wuxuu xaadiray uu ka qeyb galay macanaa annaga alcaqaba baycat alcaqaba athaaniya ayuu ka qeyb galay wuu nala joogay wa kaana wuxuuba ahaa naqiiban horjoogo ayuu noqday dadkii labiyo tobankii markii dambe horjoogayaasha loo magacaabayna ayuu ka mid noqday qaala kacab wuxuu yidhi isaga oo hadalkii sii wata fa nimnaa waanu seexannay tilka leylata habeenka ayada ah maca qowmina kuwa aanu isku reerka ahayn aanu isku tolka ahayn aynu madiine ka wada nimid ee mushrikiinta ahaa yaanu iska dhex seexanay ninba xamaantiisii iyo meeshay alaabtiisa u tiilay yuu seexday fii rixaalina xamaantayadii iyo alaabtii nin walba meeshii uu watay safarkii meeshuu seexanayay ayaan iska seexanay xataa intii ayaanu seexanay idaa markii madaa uu gudbay ama uu tegay thuluthu leyli habeenka saddex meeladow meeli markii ay tagtay kharajnaa waxaanu ka soo baxnay min rixaalinaa xamaantayadii ama alaabtayadii iyo meeshii aanu hurudnay ee aan ka soo baxnay limiicaadi rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalama ballantii aanu rasuulka lalahayn darteed ayaanu uga soo baxnay natasallalu annaga oo soo dhuumanayna weeye ama natasallalu annaga oo soo dusayna waxaa la rabaa tasallulka waxaa la yidhaahdaa adoo soo dhaqaaqa dhaq wax haba yadhaashee haba yaaraatee shanqadhana aan samaynin wax shanqa shanqadha aan samayn wax intay meeshiisii ka dhaqaaqeen oo meel kala tageen aan wax dhaqaaqa sama aan samaynin baan ujeedaa wax shanqadha ama sanqadha taasaa tasallul la yidhaahdaa oo ayna dad kalen ku arkaynin kuna maqlaynin isagoo dadkii kale ayna ku dareemin maysan ku arkin dareenka ilaan waxa weeye waxaa ugu muhiimsan aragga iyo maqalka marka isagoo nala dareemin oo aanu soo dusnay ayaan so natasallalu annaga oo soo dusayna uun tasallula alqataa xiita xidhanxiitada dusideeda oo kale xidhanxiito xidhanxiito xiitaxiitana dad baa yidhaha xidhanxiitana waa la yidhaahdaa waa shimbir shimbiraha ka mid ahoo habeenkii bay soo jeedaa oo markii habeenkii miyiga la lugaynayo ama la guuragalaynayo waxaad arkaysaa iyadoo ciyaysa ciida haysa marka dhaqaaqeeda iyo na lama fahmo marka siday xidan xiitada oo kale ee ayaanu usoo wada dusnay buu yidhi mustakfiina annagoo iswada qarinayna oo dhuumanayna mustakfiina annagoo dhuumanayna oo isqarinayna xataa intii ayaanu soo baxnay xataada meel in lagu tacalujay al rabaa lagu dhajiyo ayaan soo baxnay kharajnaadii weeye ijtamacnaa aanu isugu wada nimid fi shicbi goshii cinda alcaqaba ee caqaba agteeda ahayd meeshii lagu ballamay iyo nin waliba lays- lama wada soconine dhinac intuu ka yimid halkii lagu ballamay baa yaa laysugu wada yimid haddana wa naxnu annaga oo halaaatun wa sabcuuna rajulan saddex iyo toddobaatan nin iyo imra'ataani laba dumar oo min saa-ina dumarkayay ka mid ah oo maxay ahaayeen nusayba binti kacab oo umu camaara la dhihi jiray oo min ba- min bani maazin ibni najaar reerkaa ka tirsan ka mid ahayd ka mid ahaydeh iyo wa asmaa binti camr oo ummu maniic la dhihi jiray oo min bani salama ahayd marka saddex iyo toddobaatan nin iyo laba haween ama dumara shan iyo toddobaatankaasaan ahayn fajtamacnaa waxaanu isugu nimid oo kulligay aanu ku kulannay fii shicbi goshii nantadiru annaga oo sugayna ama koranayna rasuula allaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama xataa jaa-anaa ilaa uu nooga yimaado wa macahu isagu rasuulku uu la socdo camuhu adeerkii alcabaas ibni cabdilmutalib ayaa la socday labadaas keliya ayaa ahayn rasuulka waxaa loo socday oo keliya cabaas wa huwa isagoo cabaas yowma-idin maalintaa iyada ah maalintaa iyada ama habeenkaa iyada uu rasuulka la socday calaa diini qowmihi ee qowmkiisa iyo tolki iyo reerkiisa mi- waa isku wada mide diintoodii un isagoo ku sugan oo weli mushrik ah waayo oon soo islaamin ilaa hase ahtee annahu isagu oo cabaasihi axabba wuxuu jeclaaday ama u jeclaystay an yaxdura goobjoog inuu ka ahaado u markhaati ka ahaado amra ibni akhiihi walaalkii wiilkiisa arrintiisa inuu goobjoog ka ahaado ayuu jeclaystay oo wayatawahaqa lahu uu u adkeeyo ama uu u nudo ama uu u gunto waxaa rabtaba dheh uu adkeeyo yatawahaqa lahu yatawahaqa uu hubsado uu adkeeyo wathaaq waa xadhig waa xadhig weeye wathaaq wathaqa uu gunto weeye uu u adkeeyo yatawahaqa uu u adkeeyo uu u sugo uu u nudo lahu isaga arrinta iyada ahoo oo nimanka heshiiska markuu la gelayo uu la joogo dhaqanna saasaa carabtu ahayd qof haddii uu qolo kale heshiis la gelayo waxaa goobjoog ka ahaan jiray ruuxa ay dad ugu xiga ay qaraabada yihiin saa darteed nabigu ma soo kaxaysanin abuubakar iyo ma soo kaxaysanine wuxuu soo kaxaystay cabaas buu soo kaxaystay dhaqanka ayaana sidaas ahaa wa kaana wuxuu ah cabaas awala mutakalimin shirkaas qofkii ka hadlay ama hadalka furay isagu ahaa hadalka isagaa furay bidaayat lmuxadatha wada hadalka bilowgeedii iyo wa tashriix alcabaasi iyo cabaas oo sharxay kala dhigdhigay kala dhigdhigay tashriixa waxaa la yidhaha sida neefka waxa la qalayo qofka marka la qalayo cilmigu tashriix baa la yidhaha cilmiga anatomiga la qali jidhka marka la qalayo yacni arrintii ayuu kala dhigdhigay uu uu uu maaragtay sharxay weeye sharxuba halkaasuu ka yimid arrin la caddaynayo oo la qalayo oo waxba aan la qarinaynin oo weeyaan likhutuurati almas-uuliya xilka ay ree ansaar qaadayaan culayskeeda ayuu sharxay wa bacda an takaamala markii uu dhammaystirmay almajlisu fadhigii ama shirkii markii ay dadkii ka wada qeyb galeen ka qeybgalaya ay wada yimideen bada-at waxaa bilaabatay almuxadathaatu wada hadalkii ayaa bilowday oo maxaa laga wada hadlayay liibraami taxaaluf addiini waalcaskari isbahaysigii diinta ku salaysnaa iyo milatariga ku salaysnaa in la saxiixo oo la meel mariyo ibraamka waxaa la yidhaha abrama wuu gooyey weeye arrin la gooyey oo haba yaraata eh wax ka laalaada ama kala raaricid midna aysan jirin oo soo dhammaatay oo la gooyey am abramuu amran fa innaa mubrimuun wey arrin la gooyey oo maxaanku idhaahdaa meel dambe oo looga laabta aysan lahayn baa layidhaha ibraamka oo sidii inta mindi la qaaday shay laba laga kala dhigay oo wax maaragtay meelna aan iska haysanin yaa ibraamka la yidhahaa laakiin hadda waxaa loosoo loo soo isticaarooday isticaara meesha ku jirtee ee arrin la gooyey oo go-aan laga gaadhay go-aan baaba la yidhaha wa bacda an takaamala almajlisu majliskii iyo fadhigii markii uu dhammaystirmay oo dadka ay wada yimideen bada-ad waxaa bilaabatay almuxaadahaatu wadahadalkii laga hadlayay liibraami taxaalufi isbahaysigii in la gaadho oo la gooyo ibraam ama la saxiixo waa isla midkii uun hadda saxiix baa la yidhaha wixii baa la kala saxiixanayaa laakiin hadda waxaa weeyaan go-aankaa la gaadhaya liibraami taxaalufi in la gooyo oo la meel mariyo oo la isku raaco attaxaaluf isbahaysigii addiini ee diinta ku salaysnaa walcaskari iyo milatarigii isdifaaca wa kaana wuxuu ahaa awala almutakalimiina qofka hadlay ee meesha ka hadlay kii ugu horreeyay hadalka furay wuxuu ahaa walcabaas bni cabdilmutalib oo cami rasuulilaahi ee rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam takalama wuu hadlay oo hadalka wuxuu qaatay liyashraxa si uu u sharxo uu sharxaad uga bixiyo oo u caddeeyo uu u qalo xaajada uu u qalo lahum nimankii ansaarta ah ugu caddeeyo oo ugu qalo ugu qalo ugu caddeeyo bikulli saraaxatin af buuxa iyo si aan waxba la qarinayn saraaxadu waa wax aan waxba la qarinayna wax walba la caddaynayo khutuurat almas-uuliya xilka culayskiisa khutuuradu hadda waa culayska khutuurat almas-uuliyati xilka culayskiisa allatii xilkaasoo satulqaa la saari doono ama lagu tuuri doono calaa kawaahilihim degtooda waxay dusha u rid dul baa layska yidhaha degna waa la yidhaha kaahil waxaa la yidhahdaa qoorta iyo garabka meesha u dhaxaysa ee wax la sudho waa kaahil la yidhaha marka waa iska iyaduna waa tashbiih ama isticaaraan ujeedaa sidii seefta iyo haweenka hadda ay boorsada garabka u sudhaan degta ay u sudhaan sidaasoo kale aad mas-uuliyadda iyo xilka u qaadaysaa marka saasaa lagu yaa lagu shabahay khutuurat almas-uuliyati xilka culayskiisa alladii allatii xilkaasoo satulqa lagu soo tuuri doono ama la saari doono calaa kawaahilihim degtooda ama dhabarka ay u ridanayaan natiijata hada taxaalufi isbahaysigan kan ah waxaa ka dhalanaya daraaddeed qaala marka wuxuu yidhi yaa macshar alkhasraj reer khasrajow maxaa khasraj loo leeyahay ileen khasraj iyo aws meesha way wada fadhiyaane waatan wa kaana alcarabu carabi waxay ahayd yusamuuna kuwa ku magacaaba al ansaara ansaar marka dambe islaamka loo bixiye ee nimankii reer yathrib ee khasraj iyo iyo aws ahaa maadaama khasrajku ay aada uga badnaayeen awska yaa reer khasraj baa laiska dhihi jiray waa taqliib baa la yidhaah kastoo arrintaas ay ka xanaaq ka xanaaqi karaan qolyaha kale oo magacooda la gadayo ama magacooda la qarinayo way ka xanaaqaan haddana waa laga xanaaqaa haddii arrintaasoo kale ay dhacdo wa kaana alcarabu carabtu waxay ahaayeen haba khaldanaadeene yusamuuna kuwa ku magacaaba al ansaara carabta reer madiine oo awsi khasraj ka kooban khasrajan unbay dhihi jireen khasrajiha ree khasrajkeeda iyo wa awsiha iyo awskeeda kilaahimaa labadaba khasraj bay iska dhihi jireen marka intaa dhexdaa iska dhaaf ee caddaynta ah wuxuu yidhi yaa macshar alkhasraj reex khasrajow dhegaysta inna muxamedan dhabhaantii muxamed minaa annaga xaggayaga haddaan nahay reer bani haashim xayu meel ayuu ku sugan yahay qad calimtum aada ogtihiin qad dhab ahaantii calimtan ma aada ogtihiin ayuu naga ayuu ku sugan yahay oo nin dhayaldhayal nagu am ma aha waa nin aanu wax walba u hurnay waa nin aanu shicib abi taalib u gallay waa nin aanu quraysh oo dhan daraaddi ku colownay waqad manacnaahu waxaanu ka difaacnay min qowmina tolkayo ayaan ka difaacnay kuwaasoo minman ka mid ah huwa isaguba min yacni tolkaasi calaa mithli ra'yina waxa annagu aanu ka qabno oo kale uun ka qaba fiihi isaga oo maxay ka muxuu ka wadaa iyaguna waa mushrikiin oo diintiisi maysan raacin annaguna ma aanaan raacin diintiisa dhinacaa marka iskaga mid baan nahay oo mushrikiin baanu isla nahayoo diintii aabbayaal iyo awowyaal laga soo gaadhay unbaan wada haysanaa laakiin wada dhalashada aanu wada dhalannay daraaddeed ayaanu u oggolaan weynay in far la saaro inna muxamedan muxamed mina annaga xagga yaga xaytu meel ayuu ku sugan yahay qad calimtum aad ogtihiin waqad manacnaahu waxaanu ka celinay oo far saari waayey oo sagarhkiisa issoo taagi waayey min qowmina tolkayo ayaan ka celinay kuwaas tolkaya ah ama qoladayada ahoo minman ka mid a huwa qoladuba calaa mithli ra'yina ra'yigayaga oo kale ku sugan fiihi aan ka qabno oo labadayaduba maanaan raacin isaga isku soo duuduuba fa huwa isagu fii cizin ayuu ku sugan yahay nin maanta la tunjileecsan karo oo mustadcafahoo miskiin ma ah fii cizin waa nin aan agtiisa qori laga jabin karin baa la yidhaha saas ciziga fii cizin oo min qowmihi tolki ah ayuu ku sugan yahay oo agtiisa qori lagama jebin karo wa manacatin iyo difaac buu ku sugan yahay adag oo fii beledihi beledkiisii iyo meeshuu ku dhashay ah hase atee wa inahu dhab ahaantii isagu qad abaa wuu diiday ila alinxiyaaza ilaykum inuu idinka idinku soo biiro uu dhinaciinna u soo leexdo uu dhinaciinna u soo janjeersado intaba waa la dhihi karaa inxiyaasga waa waxawaan ruux xagga isu qalloociyey oo xagga u batay duwal alcadam alinxiyaas inxiyaas xaggaad u leexatay xaggaad ku bay yaad ku yaad ku biirtay xaggaad u badatay weeye wa inahu isagu dhab ahaantii qad abaa wuu diiday ilaa alinxiyaaza ilaykum idinka xaggiinna inuu usoo iisho uu xaggiinna usoo bato uu idinka idiin yimaado maahane wax kale wuu diiday iyo walluxuuqa bikum iyo inuu idinka idiin yimaado laxiqa bihi waxaa la yidhaahdaa ruux kaa horreeyey oo meel joogay ood ku soo biirto ood soo gaadho soo gaadhitaan bay asalkeedii ahayd walluxuuqa bikum iyo inuu idinka idinsoo gaadho inuu idinka idiin yimaado hadda laga wadaa uu madiine yimaado maahane wax kale wuu diiday efa in kuntum haddii aad tihiin tarawna kuwa u arkaya annakum idinku waafuuna inaad u oofinaysaan ood ka soo baxaysaan lahu isaga bimaa dacowtumuuhu wixii aad ugu yeedheen ilayhi shaygaba wixii aad ugu yeedheen ilaan idinkaa u yeedhay oo noo imow yidhihe haddii aad arrintaas aad isleedihiin waad u oofinaysaan wa maanicuuhu aad ka celinaysaan ood ka difaacaysaan minman khaalafahu cid alla ciddii isaga ka hor timaada oo khilaafsan oo rabta inay xumaan ula timaaddo haddii aad tihiin niman ka celinaya fa antum idinka iyo wamaa taxamaltum wixii aad dusha u ridateen ama degta saarateen oo min daalika arrintaasa weeye arrintu weeye saasay ku dhammaanaysaa fa antum idinka iyo wamaa wixii un weeye taxamaltum idinku aad dusha u ridateen ood xambaarateen oo min daalika arrintaa iyada ah marka taas halkaasay ku dhammaatay laakiin wa in kuntum haddii aad tihiin tarawna kuwa u arkaya annakum idinku muslimuuhu inaad dhiibaysaan tan waa dhiibitaan muslimuuhu inaad dhiibaysaan hadday dhibaata idiin timaado wa khaadiluuhu inaad hoojinaysaan oo idaan u hiilinaynin markii lasoo weeraro aydaan u hiilinaynin ood hoojinaysaan bacda alkhuruuji bihi markii uu idin raaco ood la baxdaan ilaykum idinka xaggiinna uu soo baxo bacda alkhuruuji markuu soo baxo bihi isaga aad la baxdaan ilaykum xaggiinna uu soo baxo ood usoo bixisaan fa min alaana laga bilaabo haddaba fadcuuhu ninkaa faraha ka qaada maxaa jira fa innahu isagu fii cizatin wuxuu ku sugan yahay meel aan loo iman karayn oo cizi ayuu ku sugan yahay cizi agtiisa qori lagama jabin karo wa manacatin wuxuu ku sugan yahay difaac adag oo min qowmihi reerkiisa ah iyo wa baladihi iyo dhulkii uu ku dhashay ah marka hal- hadal adag oo oo maaragtay meesha ku habboon oo dhaqankiina ah ayuu sayidina cabaas radia allahu tacaala canhu ilaan wuu islaamay oo waa la ogyahay yuu meesha ka yidhi marka insha allahu tacaala darsigan intaasaan ku daynaynaa wasala allahu wasalam calaa sayidina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalim